sagaal labaatan jirkan ka soo jeeda dalka siraleon ayaa bishii juun ee sanadkan dib ugu laabtay dalka niger balse saraakiisha qaramada midoobey ayaa sheegay inay noqotay inuu sugo xarumaha muhaajiriinta oo buuxdhaafay ka hor inta aan dib loogu celinin dalkiisa kadib askar gadoodsan ayaa afgembi waxa ay ku sameeyeen madaxweynihii dalka niger dhowr toddobaad kadibna taasi oo keentay xiisad gobolka iyo xiritaanka xuduudda yambuusa ayaa waxa uu ku cadiban yahay halkaasi waxa uu ka mid yahay ku dhowaad toddoba kun oo muhaajiriin ah oo isku dayay inay waxa uu ka mid yahay ku dhowaad toddoba kun oo muhaajiriin oo isku dayay inay ku guryo noqdaan meelo kala gedisan oo afrika ah taasi oo qaramada midoobey ee sheegtay in ay ku xayiran yihiin niger tan iyo dabayaaqadii bishii julaayo markii xubno ka tirsan ilaalada madaxtooyada ay afgembiyeen madaxweynihii sida dimuqraadiga ah loo doortay ee dalkaasi maxamed banzuum milatariga niger ayaa waxay xireen hawadooda waxaana dalalka gobolka ay xireen isu socodka xuduudaha taasi oo qayb ka ah cunaqabataynta dhaqaale iyo midda socdaal taasoo dadka ku adkaysay inay ka baxaan waddankaasi niger ayaa ah waddan muhiim u ah afrikaanka isku dayay inay gaaraan libiya si ay uga tallaabaan badda mediteraneanka si ay yurub ugu gudbaan iyo kuwa ka laabanaya ee u socda dalalkooda iyaga oo gacan ka helaya qaramada midoobey labadaba yambuuso iyo kuwa la midka ah ayaa waxa aysan hubin goorta ay awoodi doonaan inay ka baxaan halkaasi waxaan dareemayaa murugo sababtoo ah waa waddan aanan ka tirsanayn ma fududa yambuusi ayaa sidaasi yiri isaga oo ka sheekeynaya sheekadiisa gaarka ah waxa uu sheegay in uu ka tegay siraleon bishii juun sababo la xiriira qalalaasaha siyaasadeed uuna rajeynayay inuu gaaro dalka jarmalka waxa uu isaga kala gudbay gobolka oo dhan ilaa uu ka gaaray libiya halkaasi oo uu ku galay doon isaga iyo sidoo kale laba boqol oo qof oo kaleeto oo tahriibayaal ah doontaasi ayaa maalmo sida uu sheegay hawada kusii jirtay doontaasi ayaa sida uu sheegay maalmo badda kusii jirtay tan iyo afgembigii ay kun iyo saddexda boqol ee qof iyo dheeraadka ay galeen xarunta iyaga oo isku dayay in ay dib ugu laabtaan dalkooda afgembiga ka hor niger waxa ay la shaqaynaysay qaramada midoobey sidii ay u yareyn lahayd qulqulka muhaajiriinta waqooyiga libiya iyo algeria midowda yurub ayaa waxaa loo qorsheeyey inuu in ka badan laba boqol oo milyan oo dollar siiyo niger si uu ugu caawiyo wax kaqabashada caqabadaha amniga dhaqaalaha iyo socdaalka ma caddo haddaba sida madaxda cusub ee milatariga ay ula shaqayn doonaan midowda yurubkaasi oo hadda xayiray gargaarkii dalka niger